wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa la wareegtay shan boqol oo kaartoon oo daawo ah taasoo ka timid wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya daawada lasoo gaarsiiyey wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa loogu talagalay in lagu daaweeyo xoolaha ku dhaqan deegaanada jubbaland loogana faa'iideeyo dadka xoololeyda ah ee ku nool deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali ayaa ka warbixiyey noocyada daawada ay la wareegeen iyo sida looga faa'iideyn doono dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada jubbaland
gaaraysa ilaa shan boqol oo kartoon oo naga soo gaartay wasaaradda xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalka ee soomaaliya oo ka kooban saddex qeybood qeybahaas oo kale ah qeybta antibiotic loo yaqaano ama qalajiyaha qeybta vitaminiska iyo qeybta lagu daweeyo barsiteka waxyaaba ama ku dul noolaha waxyaabaha la yihahdo sida shilanta iyo goryaanka oo kale iyo agabkii loo isticmaali lahaa daawada sida dareyskii dharkii iyo qanijbiyaasha midii lagu cabiri lahaa ama qandhooyinka lagu cabiri lahaa heerkulka qofka ama ama neefka run ahaantii si wanaagsan ayaan ula wareegnay waa shan boqol oo kartoon oo naga soo gaartay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowladda federaalka soomaaliya waxaana gacan ka geystay ama mashruucaan fuliyey bangiga adduunka mashruuca qeybtiisa emergencyga f s r b waan ugu mahadcelinayaa runtii daawada si wanaagsan oo qurux badan bay noo soo gaartay saad ujeedeen haddee aan usoo kormeyrayna daawada ama aan ula wareegeynaba waan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha dadaalka iyo juhdiga ay ku bixinayso sidii dadka soomaaliyeed ee xoololeyda ah ee xoolahooda dawo u heli lahaayeen sidaasoo kale waxaan u mahadcelinaynaa mashruuca f s r b qeybtiisa emergencyga oo run ahaantii hadda dardargelin fiican ku socdo waana bogaadinaynaa run ahaantii mana ahan de kuwa ku filan hadda inta hadda noo taalo maadaama deegaanada jubbaland ee xoolihii ugu badnaa soomaaliya ay ku nool yihiin waxaan rajaynayna insha allah daawooyin kalena inay soo gaari doonaan daawada soo gaartay wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa la rajaynayaa in looga faa'iideeyo dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool jubbaland